bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ballan qaaday in dowladda soomaaliya ay siinayso lacag dhan boqol kun oo dollar qofkii soo sheega gaari sida waxbaxaha qarxa gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda ayaa ka qaybgelay xaflad lagu xusayey afartan iyo toddoba sana guuradii ka soo wareegtay aas-aaskii ciidanka asluubta soomaaliyeed oo lagu qabtay xabsiga dhexe ee xamar madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa magacaabay golihiisa wasiirada cusub ee maamulka hirshabeelle maamulka jubbaland ayaa soo saaray amar lagu mamnuucayo gawaarida leh muraayadaha madow ee beensalka loo yaqaano waxaa si rasmi ah u bilowday dhismaha waddada loogu magacdaray doctor kadare oo dhex marta degmooyinka kaaraan iyo cabdicasiis ee gobolka banaadir iyo ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusoj iyo qaar ka mid a agaasimayaasha warbaahinta muqdisho oo ugu baaqay maamulka somalilan inay sii daayaan wariyaal lagu xidhay magaalada hargeysa waa habeenimo isniinah talaada ay soo gelayso labaatanka bisha februari sanadda labada kun iyo toddobiyo tobanka habeen wanaagsan mar kale kusoo dhowaada dhegaystayaal warkaasi oo faahfaahsan oo aan idinla socodsiiyo anigoo ah muxidiin macalin cabdulle madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ballan qaaday in dowladda soomaaliya ay siinayso lacag dhan boqol kun oo dollar qofkii soo sheega gaarisida walxaa qarxa madaxweyne mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo booqday dhaawacyada dadkii wax uu ka soo gaaray qarax ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay bixinayso lacag dhan waa boqol kun oo dollar islamarkaana la siin doono qofkii soo sheega gaari sida walxaa qarxa
qofka noo soo sheega informationka ama nasoo wacyigeliya oo noo sheega meeshay wax ka jiraan iyo baabuurtaas waxaan u ballan qaadayaa haddaad maqlaysaan boqol kun oo doolar baabuurkii naloo sheego inuu wado qarax maxaa yeele waxaan rabnaa inaan badbaadino shacabkan soomaaliyeed oo dhibaataysan qof walba oo information noo keena oo noo keena baabuurtaas qarxayo qarxa wada intuusan qarxin waxaan ballan qaadayaa inaan siino abaalgud abaalgudkaasaan sheegay inaan siino qofkaasna ilaahay ajirna waa ka siin maxaa yeele wuxuu badbaadinayaa dadkiisii oo la laynayo yuu badbaadinayaa shacabkana waxaan ka rabnaa inay noo sheegaan wax alla wixii macluumaad information ah hadday dadkaas horarka ah ee la degan yihiin iyo hadday yaqaanaan inay noo soo sheegaan laamaha amniga ahna waxaan ka codsanayaa inay feejignaadaan hawshaanna u istaagaan si ummadooda iyo shacabkooda ay u badbaadiyaan waa mahadsantihiin
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay xaflad lagu xusayey afartan iyo toddoba sano guuradii ka soo wareegatay aas-aaskii ciidanka asluubta soomaaliyeed oo maanta lagu qabtay xabsiga dhexe ee xamar waryaheenna cabdirashiid nuur ibraahim ayaa warbixinta warkaan inoo faahfaahinaya
munaasabadan lagu xuseeyo sanaguuradii afartan iyo toddobaad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidanka asluubta soomaaliyeed oo maanta lagu qabtay xabsiga dhexe xamar ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta saddexda gole ee dowladda taliyayaasha ciidamada qalabka sida iyo marti sharaf kale iyadoona munaasabadda rubaayado iyo heeso wadani ah oo ka hadlaya waxqabadka iyo horumarka ay sameeyeen ciidanka asluubta kusoo bandhigay hobolada onkod ee ciidanka asluubta soomaaliyeed gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuulo sheekh axmed gaballe ayaa hambalyo u dirtay ciidanka asluubta soomaaliyeed xuska sanaguuradooda afartan iyo toddobaad markii didabada loo taagay taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sarreeye guud bashiir maxamed jaamac ayaa qeybaha kala duwan ee ciidanka u diray hambalyo isagoona ka sheekeeyey horumarka ciidanka asluubta soomaaliyeed oo ku tallaabsaday muddooyinkii dambe iyo caqabadihii lasoo gudboonaaday
mudane guddoomiya iskutasiga iyo iskaashiga heelaha qaranka iyo bulshada waxaa noo barbar socday soo cilinta xiriirkiiskaasi iyo qobolqabsi ee uu la lahaa ciidankan ururada caalamiga ah kuwa goboleed iyo dalalka aanu saaxiib badannahay saas ooween ciidanka asluubta soomaaliyeed wuxuu si rasmi ah u soo cestay maqaankiisii ururada ay leeyihiin ciidamada iyo hay-adaha dhiiggiisa ah xeeralyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir iyo wasiirka cadaaladda ee xukuumadda soomaaliya cabdulaahi axmed jaamac alkajiir ayaa hambalyo u diray ciidanka asluubta soomaaliyeed waxa ayna sheegeen in bahda cadaaladda ay wadaan muddooyinkan dambe dadaallo horumarineed hambalyo labaad oo u diraya runtii sida ciidanka laftiisa iyo ummadda soomaaliyeed ah horumarka adeegihiina ku aragtaan oo muddo kooban uu ku iibsaday runtii ciidanka asluubta soomaaliyeed
munaasabadda afartanaadguurada inaan usoo jeediyo hambalyo gaara iyagii xaaskooda qoyskooda ilaa karkiisa ku gaarsiiyo barwaaqo iyo basho wax fiican baa nala tusay wax fiican baa la qabtay waanu ku hambalinaynaa ciidanka doctor ibraahim iilo suleymaan guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa dhammaan qeybaha kala duwan ee ciidanka asluubta u jeediyey hambalyo isagoona sheegay inuu socdo dadaallo badan oo lagu tayeynayo ciidanka asluubta soomaaliyeed taliyaha ciidanka ku-xigeenadiisa taliska saraakiisha saraakiixidinta askarta dableyda meel kastay joogto inta goobjooga inta namaqaysa hambalya baan leedahay waan idinku hambalyaynaynaa sanadguurada afartanaad waxaan ilaahay idinka baryaynaa sanadka sanadka xiga idinkoo xaaladda aad maanta joogtaan mid ka wanaagsan jooga in ilaahay sikan keeno ayaan ilaahay ka baryayna waxaan hubaa inuu jiro horumar socda oo ciidanka asluubta uu samaynayo isaguna dhisma ahaan u samaynayo iyo hay-ad ahaan ummadda soomaaliyeedna uu samaynayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mahad cabdalle cawad iyo abshir maxamed axmed abshir bukhaari oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ayaa hambalyo u diray ciidanka asluubta soomaaliyeed qeybahooda kala duwan ma jiraan waxa la yidhaahdo haldoo ama dadka rol moraliska la yidhaha ee lagu daysado waxaa naga dhuman markii qabanjabkii soomaaliya ku dhacay in la waayo fanaan la jecel yahay in la waayo sboortiska la jecel yahay in oo koox la taageersan yahay in la waayo ciidan aada loo jecel yahay in la waayo siyaasi aada loo jecel yahay marka waxaan rajaynayaa waa cusub soomaaliya inuu mariyo waxa weeye halkan waxaa la soo bandhigay waxqabad aada iyo aada u ballaaran oo lagu gaaray muddo gaaban guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa hambalyo u diray ciidanka asluubta soomaaliyeed qeybahooda kala duwan isagoona tilmaamay in bahda cadaaladda iyo taliska ciidanka asluubta loogaga baahan yahay in ay ilaaliyaan xaquuqda muwaadinka soomaaliyeed oo uu siinayo dastuurka qaranka maxbuuska sana loo sameeyo gal tixraac ah
asluubta iyo dhaqancelinta soomaaliyeed oo ka mid ah ciidamada qaranka sida ee soomaaliya sanadkii afartaniyo labaad oo maanta ranrayn iyo farxad ay ku dabaategayaan saas daraaddeed waa lagaba maarmaan maxbuus kastaba inuu leeyahay gal si kaltan ah oo maalin walba yacni kaltan ah ama bishii mar ama labadii bilood mar mid mid loo qiimeeyo ma dhaqan cishoomayn mise waxbaa dhiman maxaa sababay sababta oo u galay dembigaasi u soo galay ama gabadfurkaa uu soo sameeyey ma meel ma yani meel ma meesha ku koray baa xumayd ma aqoon daraa haysa mise miyuusan ogeynaysa dembi tahay mise dhibaataa u geysiya gaajo indaga galalkaasi ayaga ah oo asluubta iyo ilaalinta ay si joogto ah u qiimeeyaan ayaa lagaba maarmaana in la dhiso ugu dambayntii ayaa waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyey hadiyado qaali ah madaxda qaarkood oo ugu horeeyo guddoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari dhanka kale guddoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa waxa uu kormeeray xarunta warshadda iyo tababarada dhismaha ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe xamarka oo ka xog wareysay xaaladda ay ku sugan taaban yihiin isagoona taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed ku bogaadiyey dadaalada horumarineed ay wadaan muddooyinkan dambe warbixintii waryaheena cabdirashiid nuur ibraahim oo inooga diyaariyey munaasabadda lagu xusayey afartan iyo toddoba sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka asluubta soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada muqdisho ayay taasi ahayd maamulka jubbalandna waxa uu soo saaray amar lagu mamnuucayo gawaarida leh muraayadaha madow ee loo yaqaano beensalka waxaana hadalkan sheegay afhayeenka maamulka jubbaland oo warbaahinta kula hadlay magaalada kismaayo maalmahan beensalka la fiiqaayey amarkii madaxweynahana ciidanka ay qaateen iyo saraakiishiisa iyo dableediba waxaa ognahay baabuurta beensalka lagu xiro inuu dhib badan oo ugu horeysa amniga xumaanta oo lagu dhex suubiya baabuurta suurtagal ay tahay madaxweynaha asagoo noocyo kala duwan ku fiirin ka fiirinayo ayuu amarkaas soo bixiyey annagana waan qaadanay howlgalkiina wuu socdaa wuuna sii socon doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo ma noqon doono wax inta la bilaabo laga tagayo ma noqon doono dadka ku nool magaalada kismaayo waxaan leeyahay ama baabuurta guryaha nagu dhex jirta ama bannaanka usoo bixiya asliyan wax digreeto madaxweyne ka soo baxday xafiiskiisa in magaalada ugu dhex wato ma aha dowladnimada dowladnimada waxaa way tahay ninka kugu sarreeyo oo madaxda ku ah waa inaa amarkiisa ogolaatid taasay dowladnimada leedahay iyo nidaamkeeda iyo heekelka dowladeed qaabkaasuu ku imaan karaa waxaan leenahay wixii amar ka soo baxay iyay suurtoobin in baabuurta guryaha ku dhexaystasdhihina ciidanka ololaha ay wadaan wuu istaagi doonaa aslin hasdhihina waxa waxaan sii soconay waaye waxaa madaxweyne ka ahayn baabuurtooda waa laga fiiqayaa beensolka wasiirada laga fiiqayaa baarlamaanka laga fiiqayaa xildhibaanada tayaasha ciidanka laga fiiqayaa shacabka laga fiiqayaa agaasimayaasha laga fiiqayaa annagaa maanta baabuurteeni ka fiiqna beensolka oo muraayado cadacad ku dhex wadan magaaladii ma aha beensolka waxaa loo qaatana waa amni daro waxaa si rasmi ah u bilowday dhismaha waddada loogu magacdaray digtoorka dare oo dhex marta degmooyinka kaaraan iyo cabdicasiis ee gobolka banaadir waryaheena nuur siciid tahliil ayaa warbixinta warkaan faahfaahinaya waddada digtoorka dare ee horey loogu yiqiinay waddada bandar qaasim taas oo isku xirta xerada gaadiidka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee degmada cabdicasiis ilaa isbitaalka kaysanay waxayna wadadan dhex martaa degmooyinka kaaraan iyo cabdicasiis ee gobolka banaadir wadadan uu dhowaan dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa waxaa haatan lagu bilaabay hoore lagu dhisayo waddadaasi islamarkaana lagu sameynayo marshibiyoodka iyadoo intaasi kadib la filayo in waddadaasi la saaro laami gudoomiyaha shirkadda dhismaha kulmiya cabduqaadir abuukar cumar cadaan ayaa warbaahinta qaranka u sharaxay muddada lagu dhammaystirayo dhismaha waddadani waa qaybta fays on ma ahan keliya intaas inay ku ekaanayso waxaa imaan doontaa qaybaha kale oo fays two iyo fays tree fays two waa isgoyska mariino ka bilaabana waxay ku eg tahay meesha bisha cas waa fays two waa fayska labaad iyadana waa afar boqol iyo labaatan mitir fayska saddexaadna oo wejiga saddexaad oo ugu dambeeyo waa meesha ay ka bilaabeen isgoyska mariino ilaa gaadiidka booliiska waddada kale ee walaalahan turkida ay dhistay meesha ugu xirmayso waa iyadana waa hal kilomitir gebi ahaan marka laysku daro waa ilaa saddex kilomitiro wadda ah waay diinina insha allahu tacaala inaan kusoo gabagabeyno gebi ahaanba saddex bilood muddo saddex bilooda inay kusoo gabagaboodaan rajaynayna waana mahadsantihiin gudoomiyaha degmada cabdicasiis cusmaan muxudiin cali cariif ayaa dhankiisa sheegay in wax lagu farxo tahay in dadka soomaaliyeed u soo jeestaan dhismaha dalkooda runtii mar haddii ummadda soomaaliyed u soo jeesatay inay dhistaan dalkooda waxaa weeyaan wixii naga maqnaaya dhowr labaatankii sano weeyaan sharaf bay noo tahay runtii waxaan leeyahay ganacsatada labada deegaan ee cabdicasiis iyo kaaraan inay ka qayb qaataan qof kastaba lacagta ku qoreeda inay iska bixiso inay waddadan ajirka laga helayo ay ka qayb qaataan waa sadaqa jaariye ah waxaa weeye waa horumar dalkaagii waa quruxdaadii waa sharaftaadii waa qiimahaadii qof kasta oo meediyaana arkan waxaan u sheegaynaa inuu xaq u leeyahay inuu wax ku darsado waa sidaqo cid gaara ma lahanin qabiil gaara ma lahanin dad gaarana ma lahan wadda ummadda ka dhexayda weeyaan ku soo darso adigana waxaa waaye waxaad awoodi karto gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqaab oo goobta ka hadashay waxa ay kula dardaarantay dadka dhaqaalaha haysta in ay door ka qaataan dib u dhiska waddooyinka magaalada si loo soo celiyo bilicda caasimadda waxayna tusaale u tahay in dadka soomaaliyeed ay yihiin dad isku filan wax qabsan kara horumarka iyo bilicda ee gobolka banaadir dhismaha waddooyinka waxaad arkaysaa waa ka soo kabasho boogihii calaamadihii iyo daalkii iyo xabadihii iyo burburkii iyo muuqaalkii mugdiga iyo maaragtay mar walba qofka markuu ag maraayo wadnuhu xanuunaayay meel walba markaa maraysa qurux iyo bilica ku soo jiidanayso waddadan waxaan ku xasuusanayaa isgoyska mariinada wuxuu ahaan jirtay meel biyuhu fadhiistaan degmooyinka isaga yimaadaan kadib isbitaalka hooyadii dhallaankay kaysanay markii la aadaayo meel la mara ayadoon la helaynin maanta waxaan uga mahad celinayaa labada maaragtay guddoomiye shacabka ku dhaqan labada degmo waddadan waxay kala bartaa kaaraan iyo cabdicasiis nuur siciid taariil warbaahinta qaranka magaalada muqdisho ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusoj iyo qaar ka mid a agaasimayaasha warbaahinta muqdisho ayaa ugu baaqay maamulka somalilan inay sii daayaan wariyaal lagu xiray magaalada hargeysa ee xarunta u ah maamulkaasi waryaheena maxamed nuur maxamed shariifka ayaa warbixinta warkan faahfaahinaya kulan looga hadlayay xarigga cabdimaalig muuse coldon oo ay ka soo qayb galeen xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed nosod agaasimayaasha tifiyada idaacadaha iyo saxafiyiinta ka howlgala magaalada muqdisho ayaa waxaa loogu baaqay maamulka somalilan in ay sii daayaan suxufiyiinta xiran maxamed ibraahim macalimow xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed nusad oo kulanka suxufiyiinta isugu yimaadeen ka hadlay ayaa sheegay in la ilaaliyo xoriyatulqowlka lana sii daayo dadka xiran ujeeddaduna waxa ay tahay sidii aan u muujin lahayn walaaca aan ka qabno xarigga isxigxigay ee loo geystay wariyaal soomaaliyeed oo lagu xihay magaalada hargeysa waxaa horey loo xihay shan maalmood ka hor la xihay cabdimaalig muuse coldoon ee dhammaantood waxaad mooddaa xariggaasi isxigxiga inay tahay mid ka dhana xuriyatulqowlka iyo xuriyadda warbaahinta coldoon waxaa horey loo sheegay inuu yimid muqdisho oo maaragtay uu ka hadlaayay doorashooyinkii wariyaashu inaad qofku wariye uu noqdo dembi maaha abwaan cismaan cabdulaahi guure agaasimaha rediyo kulmiye cabdulle maxamed oda cabdulle iyo agaasimayaal kale ayaa sheegay in la sii daayo raggan saxaafiyiinta ah ee hargeysa ku xidhan waxay kaloo bahda saxaafaddu maanta ay isugu yimideen saxafiyiin badan oo lagu xidhay magaalada hargeysa oo u horreeyey cabdimaalig sheekh muuse coldoon aad ayaan uga xunnahay xarigga lagu hayo dadka waxtarka u ah ummadda ee wanaagga ka shaqeeya xadhigga lagula kacay wariyayaal tiraba laba ah oo ku xidhan magaalada hargeysa oo ugu horreeyey cabdimaalig muuse coldoon waxaannu aad uga xunnahay xadhiggaasi haddaanu nahay warbaahinta magaalada muqdisho waxaananu codsanaynaa in codsigaa warbaahinta ee saaka iskugu timid magaalada muqdisho loo tixgeliyo
dhibaatada loo geysanayo saxaafadda gaar ahaan somalilan u geysanayso inay ka dayso laga daayo oo loo fasaxo qofka aragtidiisa maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka muqdisho
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeellena waxaa la sheegayaa inuu magacaabay golihiisa wasiirada cusub ee maamulkaasi waxaana golahiisa wasiiradu ay ka kooban yihiin sida la sheegay saddex iyo labaatan wasiir saddex iyo labaatan wasiir ku-xigeen iyo sidoo kale lix wasiiro dowle iyadoo markaasina xubnahaasi uu magacaabay la filayo in la horgeeyo baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle si codka kalsoonida ay u siiyaan dhinaca kalena maamulka gobolka banaadir waxa uu sheegay in waddooyinka magaalada muqdisho ay xiran yihiin maalinta berita ah oo talaada ah iyo maalinta xigtay arbacada ah sababo la xiriira calamesaarka madaxweynaha oo la filayo in labayo labaatanka bishan ay ka dhacdo magaalada muqdisho iyadoona xiritaanka waddooyinka muqdisho markaasi uu qayb ka yahay sugidda ammaanka macaasimada muqdisho oo maalmahaasi ay imaanayaan wufuud heer caalami ah oo ka qaybgelaya caleemasaarka madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo guud ahaana dhegeystayaal saaxiib yaal warkii habeennimo oo caawa aad kala socoteen rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa ciddii warkeen uu seega waxay isagoo maqal iyo qoraala dib uga dalacan kartaa barta internetka aynu ku leenahay ee ah radio muqdisho dotnet idina waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warka habeennimo ee warbaahinta qaranka